أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan akhyaartan dhegeysanaysaa meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka andalus bodcast xalqadan waxay dhammaystir u tahay xalqadii middan ka horreysay ee aan ku faaqidaynay sooyaalka siyaasadeed ee soomaaliya maraaxishii iyo maxadaadkii ay soo martay iyo waxa maanta ka qaldan ummadda soomaaliyeed iyo halka uu ku jiro hanuunkeeda iyo wanaaggeeda sidaba ku cad taariikhdii ay soo martay iyo sooyaalka dheer ee ay ummaddani leedahay waxaa marti noogu ahaa xalaqaadkan sidaad la socotaan sheekh muuse cabdi caraale sheekh muuse soo dhowow mar kale waa dhowah jazaak allah khayr bismi illah raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin sal allah wsalam calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi wasalam ajmaciin intay noo joogtay waxay noo joogtay waxaan maraynay dowladdii maxamed siyaad barre oo militariga ahayd aakhirkeedi oo ku jirto dib u gurashada ugu dambeysa dib u dhici maar ku jirto saad ogtahaaba dowladdaas ilaa xad waxaa la dhihi karaa wax bay qabatay waxna waa dumisay waxyaalahay qabatay waxaa ka mid ah waxyaala maadiyahay qabatay macnawiyaadka dadka iyo diintoodina waa dishay waxyaalaha ay qabatay waxaa ka mid ahaa laga soo bilaabo afka soomaaliya qoritaankiisi ilaa iyo dugsi hoose dhexe sare jaamacado tiro badan ayay dalka ka furtay dagaalkiisaba ciidanka soomaalidana way dhistay abaarihi waxbay ka qabatay warshado badan iyo dhismayaal fara badan iyo wasaarado iyo wakaalado iyo yani wax badanna waa la dhisay dalka waa la dhisay waakii ninkii lahaa maratn jidiya jardiino waa dhisteen jidiinkiyaasa jafu yaalbu yiri jida jardiino waa dhisteen jidiinkiyaasa jafu wax la cuno male waxay cunaysaan kuu sheegaba qabtay galeen gacanay galeen gacanta dowladda galeen waana nidaamka shuucigaha saasa nidaamkaad wadaaga shuuciga asaas ku dhisan qofka in la maamulo hun gurigiisa haddii kale qofka hadduu xor noqdo waxa waaye maba hin karta isku filaanshu gaara isku filaanshu gaara in wuxuu cunaayo loo taqdiidiyo gacanta lagu hayo marka waxyaalahaas waa la dhisay wax badan oo noocaas waa la dhisay laakiin waxaa la dumiyey dadka damiirkoodii iyo diintoodii waxaa lala dagaalamay diintii iyo manhajka saxda ahayd waxaana la dhiirigeliyey nidaamkii suufiyada iyo maaratan qabuuriyiintana waa la dhiirigelina manhajka saxda oo islaamiga ahna waa lala dagaalama waa la caburina sooma jeedi kadibna hadda dowladdaas sidaan hadda baan ka sheekaynaynay waxay gashay inay markay kor aaday ay haddana hoos soo noqoto jabhadaha suubsamay waxaa ugu horreysa jabhaddii aan ka sheekaynayno s d f ama kulmis oo cabdullaahi yuusuf uu asaasay akhiirankii jabhaddaas waa la soo celiyey waa la heshiiyey waxaa lagu soo celiyey kow horta ninkii hogaaminayay oo cabdullaahi yuusuf ah waa la xiray kadib nin la dhihi jiray abuuraas oo gobortooraha gobolka banaadir ahaan jiray duqa magaaladan ahaa aa loo diray marka loo diraayo dowladdu waxay ka dhigtay inuu fakaday laakiin ayaga markuu dhex tegay waa kala furfuray waagi dambe ninka ayadoo inuu fakada la ogaa aa erboorka lagu soo dhameey layidhi abuuraasoo shaqo qaran ku maqnaaya dal ku soo laabtay yani nimankii dhamaayo maaratan manhajkii ay ku socdeen iyo hadafkii ay lahaayeen oo jabhadda uu ka bedelay kadibna waxaa bilaabtay wadahadalna u furmo jabhaddaas iyo dowladdii maxamed saad bar hogaaminahay waxaa la keenay afgooye beerta buliiska beer buliiska weynan ku taala beerta buliiska la keenay waxaa la keenaa nimankii jabhadda ahaa sdf hogaankeedii maxamed saad baran xamar uu kasoo baxayay xasan abshir faarax liila ayaa darool u ahaa oo markaas duqa magaalada noqday marka aburaas la waayey kadib xasan abshir faarax liila yidhahaa wuxuu noqday duqa magaalada ahna maarata yani gobolka banaadir madax ka ah gobortooraha gobolka duqa magaalada ninkaasoo marka maxamed saad baran la socdaa wadahadalka iyo waawaanta la samaynahay wadahadalka waxyaalaha ka dhasho waxaa ka mid ahayd in dekedda boosaaso loo dhiso in waddadan garow ka leexato boosaaso tegasoo laamigaa la sameeyo in wasaaraha wakaaladaha lagu celiyo oo ay marat ka mid noqdaan waxaasoo dhan waxyaala lagu heshiiyey ayay ka mid ahaayeen wa ficlan wax badanna waa samaysmeen shuruudihii lagu heshiiyena inta badan waa loo fuliyey
goormay ku beegneed markaas heshiiskaas u dhacay hadduu waxay ku beegneeday waxaan dhihi karaa waa sideetan iyo maqan iyo iyo iyo lixdii sideetan iyo toddobadii gabagabadii dowladda markay dhicirto waxaa kadib samay sideetan sideeddii waxaa xoog u samaysmay dagaalana galay nimanka layidhaha snm snm gobolada waqooyi niman maarata cani ku abtirsada ayaa jabhad sameeye oo etoobiya ay wada jabhadgeyn kasoo bilaabay cabdiraxmaan tuuri cabdiraxmaan tuuri gruubkiisa sideetan sideeddii waa markay burca iyo hargeysaba soo galeen ka horay samaysmeen laakiin sideetan sideeddii waa markay soo galeen magaalooyinka soo galeen burcana soo galeen hargeysana soo galeen waa marka marka xoog badan loo isticmaalay magaalada hargeysa iyo burca waa la burburiyey waa kan maxamed saad barre markuu dareema haddana u s c inay ku soo xogto oo odayaal u s c da qabiil ahaan uga tirsanoo xamar jooga oo ama odayaal dhaqan ha ahaadeen ama ganacsata ha ahaadeen ama ou diyaarad ku xaabiye waa garta eeraboorka magaalada hargeysa la geeyey hargeysuu geeyey hargeysuu geeyey oo markaas burburtay oo burburtay booqashay kusaas waa la dhexmarsiiyey booqashaa lagu siiyey meeshaan wax ku nool ba ayna jirin oo baaba'san oo guryihiis ka kor dhaceen aa la soo tusay xamar markii lagu soo celiyo marka kulan la yeeshay wuxuu yiri hargeysa ma tagteen ma soo aragteen haayna waa soo aragnay wuxuu yiri hargeysa waa rintay waxay dhashana waa soo aragteen miyir hargeysa foolatay ha oo foolatay waxay dhashana waa aragteen miyir xamaraa hadda riman buu yiri wuxuu dhalo waa arki doontaan war ka daayaan idin leeyahay buu yiri ka daayaan idin leeyahay yani markaas waxaa soo bilowday u s cn waxay kasoo bilaabatay etoobiya dhaqdhaqaaq iyo naceyb iyo abaabul iyo kacdoon iyona waxay ka bilaabanayaan muqdisho marka marka meesha dadka jabhadda ka aadayaanba muqdisho waa waxaa dhacaysa markaas niman baawtalan kurusarka daf dhahayo dhacayo oo etoobiya halkaas la aadayo jabhadda la aadayo jabhaddana intay soo guurtay u s daba ceelbuur soo degtay way xarun ka dhigatay
gudaha soo gasho ceelbuure saligii ugu horreeyey soomaaliya gudihiisa ceelbuure ka dhigata waxaa ku duulay morgan oo wasiirka gaashaaniga xilligaas ahaa oo ciidan aad u xoog badan wata laakiin ilaahay maarata wuxuu qadaray inuu ceelbuur gaari waayo oo jabhaddii intay soo tallaabsato ay jidgooyooyin iyo ku dhufoo ka dhaqaaq iyo jowhari xataa u dib mareen iyo dhibaato ay abuuraan oo ciidankiisa meel cidlaa uu maarata yani uu gaari waayo meesha gaari waayo dagaalka marka kusoo durgay waa kusoo durgay ayadoo halkaas laysku ciirsanayo na markii dambe waati kacdoonba uu ka dhashaa magaalada muqdisho dhexdeeda sinai iyo meel la yidhaahdo xaafad la yidhaahdo tookiya iyo xabad maalin cad ka bilaabtay halkaasaa waxaa ka bilowday dagaal sokeeye oo ahli ah oo soomaali marka hore dowla lala dagaalamaya ku bilowday laakiin markii dambe qabyaal isu bedelay dagaalkii oo socda oo dowladaa lala dirlaala lahaa dagaalka dhexdiisa markaas waxaa aranadoo dagsi loo dilaayo kan waa heer hebel kan waa reer hebel soo ma jeedid dagaalka magaalada muqdisho ka bilowday wuxuu socday hal bil wuxuu soo gabagabo lix iyo labaatankii janaayo kun sagaal boqol sagaashan iyo kow xamar maxamed saad bare ka baxay maxamed saad bare markuu baxay uu dhinacaasi u baxay maarata yani kismaayo marka hore tegay kadibna dhinaca gadow uu aaday gadow haddana saldhig kala samaysta oo inuu kasoo jabhadeeyo jabhadayntiis waagi dambe waxay soo gaartay inuu walaweyn yimaado uu soo gaaro beldoogle dhulkaasna inuu soo gaariyo walaweyn ma sabrin ciyaan ma sabrin marka horena ma sabrin oo dagaalka magaalada muqdisho markuu ka dhacayo ilaa madaxtooyada laga tago ma quusan ilaa madaxtooyada laga tago ilaa madaxtooyada laga tago ma quusan madaxtooyada marka derbigeedii la fantay markaasuu magaalada madaxtooyada ka baxay oo jidkaas afisyoon inta maray halkaas maarata ku dhaqaajay calaa kulli xaalin waxaa dhacay isku soo duubo waxaa dhacay dagaal sokeeye oo wax layskula hara ayna jirin oon naf la badbaadin oon cirdi la badbaadin oon maal la badbaadin oo yacni si xun laysula dhaqmay soo ma garan markay dowladdii dhacday durbadiiba jabuuti aa lagu qabtay shir dowladda waxaa lagu soo dhisay cali mahdi oo kumeelgaaro laba sano ah dowladda marka laso dowladda markaas jabuuti soomaaliya waa isugu timid soomaalida kale irdhowdo ma gobolada iyo dibadda kale aaday waa soo wada dhistay dowladda markii lasoo dhistay laakiin waxaana ku jirin soomaa kuwa waqooyi snm kuma jirin snm kuma Gaar u jirto baxday.
laakiin dad matalaayo oo qabiil ahaana waa joogeen cumar catiqaali baa joogay eh, maarata yani dad oo oo dowladda ka tirsan laakiin jabhaddii maamul ay samaysay maamul samaysta gaar u baxday Ma- marka dambena waa ku ku dhawaaqay inay dowlad gaara yihiin cabdiraxmaan tuur aa ku dhawaaqay inay dowlad gaara yihiin xigaala uga dambeeya oo halkaas kasii amba qaaday waxaa ku xigay ninka la dhihi jiray riyaale waxaa ku xigay ninka la dhihi jiray saylaanyo waxaa ku xigay biixi muse biixi waxaa ku xigay maarata yani ninka hadda jooga waxaas maarata silsilo socotay ahayeen kulligoodna waxay ku socdeen waddada ah goonigoosa noqdaan calaa kulli xaalin shirkaas d- lagu qabtay jabuuti oo laga qayb galay caydiid oo jabhadda u s c oo mustaxiil hogaaminaya kama qayb gelin markii eh, l- loogu yeerana wuxuu yidhi waa xanuunsanahay waa shirkii jabuuti haa oo soomaalida isugu tagtay Oo cali uga mahdi- reebay siyaad bare kadib maxaa laga yeelaa haa in dowladda kumeel gaara la dhiso oo cali mahdi laga soo dhigi doono eh, cali mahdi kacdoonka xamar dadka ka muuqda u ahaa Nin la ciidid marka qabeen- waa diiday caydiid waa xanuunsanahay buu yidhi. Waa muxuu jirana.
diiday marka kuma qanacsaneen Muxuu- muxuu dareemayay wuxuu dareemayey niman waxaa jira urur maanafaysta la yidhaahdo oo maxamed siyaad bare xataa isagoo xilka weli haaya ee, ee, la kulmay oo ay ku jiraan siyaasiyiin hore oo xataa dowladii rayidka aha ka mid ah sida muuse boqor oo kale iyo muuse boqor dowladii rayidka ah oo ka mid ah dad saasoo dowladii hore oo maarata yani ee, rayidka ka mid ahaa oo siyaad bare toos ula kulmay ah, dad ganacsataa dad saraakiil ciidan ahaa oo madaxa ah waxaas marka intay urursa- is urursadeen ay la kulmeen Ee, waxay dhaheen ee, dalku boholow kusii dhacayaa hala badbaadiye xukunka kadib kuma qancin wuxuu yidhi kuwa dalka laga qabtay yaa tihiin dalka kuwaan ka qaban oon ka badbaadinay ayaa tihiin iyo war meeshuu shalay aad ka qabata adiga maanta ka hooseeya xaaladu waa kucun tahay soo ma jeedi waxyaalaha oo oo dhacay waxaa ka mid a nin saaxiibkay ahaayo aan maarata yani hadda waa dhinta alla u naxariisto ciise soofaa la dhihi jiray dhulmaanta u ah ninkaasoo ilmihiisa deganaayeen meesha la yidhaahdo eh, waxay deganaayeen dharkeeley halkaas waxaa ka bilowday ciyaarfaay cali wax la yidhaahdo oo hadda ciyaar weeraran camal ah oo si xun u dhaqmaayo marka ilmihii inta ka soo rartay gurigu meesha ku lahaa dharkeeley oo xaafaddeena yimid gurigeenuu keenay ilmihiisa wuxuu yidhi xaafaddaa xumaatay bal dagaalkan waa bilowday marka dadkii ka qayb galay shirkaasoo ka mid ahaa oo manifestada ka tirsan maanafaystada ka mid ahaa marka wuxuu yidhi xabadii oo socota maanafaystada laba jeer waay mar marka hore waa maxamed saad bare waa kala eriyey wuxuu yidhi kuwa dalka laga xoreyaatiinay nabadgelyo alleedii yeelo qaar ka midana waaba la xirxiraba mudaharaad badanaa dhacay waa la soo daayay xabadii waa bilaabatay ayadoo xabadii socotaa marka loo tegey rag odayaaloo isbiirsaday oo soomaaliya u tageen qoladaas waa ku jiraa dagaalku waa socda marka madaafiicdaa dhacaysa madaxtooyadana waa ka dhacaysaa xerooyinka ciidamadana waa ka soo dhacaysa marka waa u tegey dadkii u tego ka mid ahaa waxaan yidhi buu yidhi madaxweyne inaan kulaha asagoo waktoob wata oo dagaalka hogaaminaya oo sariir oo ca- maarata yani sariirta askarta ah oo saa u fisan saa u laabanta ku- saa ugu aanu tagna buu yidhi. marka ciise markuu nabi wuxuu yidhi meeshaan wax ku haran lama arkay nin walba waa aadi lahaa nasiibkiisa marka ilmihiisa wato kismaayo la aaday magarat meeshaan wax ku haray sax wax dhaqanahoo ku marka haray shirkii marka oo markaas meesha loo taga odayaasha waa laisku fahmi waaba maxaa la isku fahmaa wax gacan ugu jiro lama arko asagii ama askartiisa amar ka qaadanay calaa kulli xaalin gacantay wax walba ka baxeen saddex maalmood markii xabaddu socoto aan waxaan aragnay mooryaan yaacaysa oo wax loo aaba yeelaya aysan jirin kufsiga dhaca boobka dilka wax la kala soocaya aan arag wax la kala soocaya ayna jirin marka ma garata siyaad baraa baxay siyaad bara markuu baxay iyadoo mooryaantii qamaam iyo wax walba maarata si- waa marka shirka lagu qabtay eh, jabuuti soomaalidu wuxuun kasoo qaybgalta kasoo qaybgasha caydiid ma aadin wuxuuna dareemaya nimankii maanafaysto xamar inay howsha wataan oo asaga jabhadihiisa ka timid ay mustaxiil kasoo bilowdo ceelbuur soo martay inayna tixgelin weyn lahayn ayna ku lahayn marka asagana marka hadda- meesha inuusan matalaad xoogan ku lahayn asagana hadda waa ninkii loo xiray eh, maarata yani eh, siyaad bare marka uu dalka qabsaday oo u xiray ma- madaxtinimo doonnimo yani weli waa ku baskaraysanta arrintaas maskaxdiisa waxaa ku jirta Ha.
xukunka inuu helo inuu isagu helo gabayouba tiriyo cadkaan uu ama ku cunay ama ku ciidaya buu yiri ma isagaa dhaha Ah, warkaas warkaas sagaa laga sheega ama ku cunay Ha.
ama ku ciidaye Ha.
isagaa yiri warkaas isaga kalimada isagaa yiri Ha.
yani asaga waxaa ka go'need bahasha inuu asagu uu- Uu helo.
uu helo
waxaa ii sheegtaa marka jabhaddii ee isaga garabka siyaasiga u ahayd ee talyaaniga fadhisay goob meesha eh, eh, laysugu tagay ee jabuuti ah ma joogto miya tii talyaaniga qolaa manifestay ku biireen isaga wuxuu haystaa keliya jabhaddii mustaxiil ka soo bilaabatay wax xamar ka bilowda kacdoon shacbiya ba ahayd ma ahayn jabhad ma xoog badan kacdoon kacdoon shacbiya ahayd kacdoonkaa shacbiyaaba dagaalka bilaabay Mm.
calaa kulli xaalin eh, haydiid muuna ka qayb gelin markii dowladda lasoo dhiso caalimahada lasoo dhiso nimanka xataa eh, lasoo raacay niman badan oo kamid ahaa ninka la yidhaahdo maxamed abshir haamaan iyo xamar yimaadeen oo dowladnimo ma xoogaa maarata laysu qalqaaliyey Mm.
caydiid wuxuu bilaabay mucaarado oo uu samaynayo inuu eh, xabado tiro badan cirka ku rido kuwo kale dekada ku rido yacni gawga gash male Mhm.
arrintaas waxay keentay isku dhac weyn Mhm.
oo u s dhexdeeda ah.
Mhm.
oo afar bilood oo xiriir ah oo xataa cadaanta lagu dagaalamayo dagaal ah Mhm.
inuu dhaco oo dad iyo dunya ku baaba'een xamarna ku dumay Mhm.
ma garata Mhm.
marka abshir bacadle oo maarata gabayo badan ka tirinayo uu leeyahay wuxuu yidhi madaafiicda maatada damiray looma agdayne dariiqyada waxaan uga dusnaa daa'im uu magane nin walba ma haydanin intaan uga dareernaa dhaawaca daryeel ooma helnay daawo iyo caysh maydka sidii loo duugi jiray haatan laga daaye iilkii dahaarnaami jira ama daboolnaaye dushaan carrada kaga daadinaa kana dareernaa sooma jeed Mhm.
dariiqyada kuwaa dul dhacoon mara ku daahnayne Mm.
dariiqyada kuway bisada hilib ka diirteene yani waxaad arkaysaa qof dhintay oo oo bisada cunayso intay Cajiib.
baahatay Cajiib.
sooma jeed Mhm.
waxaan arkay jid- jidka nin yaalla oo bisada cunayso saacadiisi u xireen ay soco- ay shaqato ay shaqeeyaan isagana waa hore Cajiib.
ayuu tegey soo jeeda Mhm.
yacni waxa dhacay xilligaas xitaa mar wuxuu ka sheekeynayay dadka ee, mataqaanaa maanta loo dilayay yaa tahay keliya qof muslima qabyaalaed u dilo ficili qowlkiisa qisaday ujeeddaduna tahay lagu qisaasayo qabiilkaas muxuu uga dhashoo qaadir uga yeelay qisa murugo iyo yaab laho qurna soo maaha ilaahu adugu ha igu qaban qaadiraa tahay gabayo badanoo qabiilka ka tiri laakiin dadku dhagaha markaas uma- uma- dhaga uma furayn u dareen warramay lahaa ha wadana yani gabadhaanoo qabiilka yani waa waxa qaxootiga ka dhiga boqol kunoo qoys waa waxa qalbiga nooga riday qaata ubadkiina waa waxa qaybaha bulshadu qaran ku waayeen oo yani wax qabiil ka daran jahanaman qari aqoontayda Mhm.
qadartaaba iga helisee qolo ma sheegteene gabadheeruu ka tiriya oo qabyaalada ku saabsan aad iyo aad warkii ma garan nin damiirkiisu uu Mm.
nool yahu ahaa Mm.
raxmatullahi calayh Ilaahay u naxariisto.
Eh, marka calaa kullin haddana ee, nidaamkii shuuciga ahaa iyo wixii lala soo mar ilaahu naga qabo markii la yidhahdana tanaa lagu dhacay wax bohol ka sii weyn aa lagu dhacay aa lagu dhacay oo khatar ah marba marka ma nidaamba nidaamku kasi- wuu kasii xun Waa yahay kasii soomaalida xun.
meesha kusii waa ka socoto socon maxaa yeele waxaa laleeyahay haadaanba haadaanta ka waxaa xun la laayahay alrujuuc ila allah aan jirin Ah.
oo ilaahay in loo laabto watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun aa meesha ka maqan ah meesha ka maqan Mm.
dadka inay ilaahay u laabtaan Mhm.
oy toobad keenaan khaladkii la galay laga tooba keeno Mhm.
marka hagaanti mid ka sii weynaa lagu sii dhacaa Mhm.
mid ka sii weynaa loo maarta yani ayaa marka khatar yani tii shuuciga ahadoo dhagaha la qabsadoo layidhi la yaabay Mhm.
waxaa ka xumaa tii qabyaalada ahad dadku islaayeen haddana waa lagu dhacay iyadaa lagu soo dhacay ma jeeda ayaa lagu dhacay la isbaabiyey la isu aaba yeelin la kala tegey qabiilka basal ahaan oo u fiiqmay qabiilba qabiil kasii xoog badan yaha dilay meesha ugu dambaysa la gaaray caydiidii caatoo isla socday ay isku dhaceen labadoodii marka ugu dambaysay Mhm.
marka salbalaar dowladdii la yidhahdo markii adigu eh, la kala la kala infisaalay xamar oo laba qaybood kala noqday waqooyiga muqdisho iyo koonfurta muqdisho u noqday Mhm.
abaar xunaa dhacday Mhm.
cagabarar marka uu dhacayo waa Mhm.
sagaashan iyo labadii Mhm.
majaca xun aa dhacday Mhm.
ninna wuxuu ugu yidhi sideed canug iyo hooyadoodan ka soo lugeysiiyey eh, baydhabo markaasaan hal canug iyo hooyadan keenay inta kale jidkaan uga soo teg canugoo meel fadhiistoo noolaa laga soo tegaa maxaa yeele haddaan ag fadhiisto adina waa ku dhimee yacni waa marka aan arkaynay dad oo oo mo- qofka mooska cunaaya qofka liinta cunaaya saf u galaaya meesha lagu shiido sisinta lagu shiido Mhm.
oo maakaalka gacanta loogu shubo iska hambana duruuf adagaa dhacday Mm.
dagaalkaa wuxuu keenay fiiri dagaalkaa wuxuu noqday isriixriix xagga mar loo sii ordaa marka xagga dadka beer ma tabcan karaan waxoodii waa la dhacay jidadkii yaa xirmay ha waa ba- shaqadii yaa xirantay wax soo saarkii yaa yaraaday xoolihii beerihii kulli dagaal horta meelaha haddii dagaal ka dhaco wax dhaqmaayo male beer la dhaqmaayo yacni horumar la sameeya ganacsi ma jiro dagaal marka s- taxtigaa la tegey abaar xunaa dhacday waa marka iyo qoladan marka eh, eh, qaramada midoobey iyo maraykanka iyo imaanayaan marka hore waxay niman unitaf la yidhaahdo kadibna yunus homati waxay ku soo dugaaleen warkooda wuxuu ahaa inay gargaar bini'aadanimo howlgalkii rajo soo celinta rajo soo celinta inay gargaar meesha marka waxaan rabnaa ee, howlgalkan rajo soo celinta ee maraykanka ee, waxaa la sheegaa ee, arrintaas waxay ahayd mid boor isku qaris ah wax kale ayaa ku dugnaa ayaa laleeyahay arintaas bal maxaad nagala wadaagi kartaa maraykanka horta maraykanka iyo iyo etoobiya waxaan isdhihi karaa waa labada cadow oo weligood cadowtinimo u hayay soomaaliya wax wanaagana anaga nagama soo gaarin dhib maahan weligeed weligeed wax wanaaga nagama soo gaarin maraykanku damaca shidaal qodista wuxuu soo bilowday kun sagaal boqol konton iyo toddobadii dowladdii rayidka ahayd oo timid lixdankii waa u cusboonaysiisay
marka siduu ku bilowda konton iyo toddobadii sahan miyay sameeyeen yacnii dhulka soomaaliya min raas kaambooni ilaa raas casayr meelaysan cagta saarin oo waddo aynan ka bixin oo aynan ka baarin shidaal maba jiraba haddana xilligii dowladda rayidkana baaritaankaa sii socday xilligii dowladdii siaad baroo kacankaa baaritaankaa sii socday siddeetan iyo shan siddeetan iyo lix ayuu soo gebagabiyey wuxuu keenay dukumiinti iyo naqshad inta shidaal dhulka soomaaliya ku jirta iyo meelahu ku jiro waxaa marka in fayska labaad loo gudbo oo ah in lasoo saaro shidaalka barsentejna lakala qaato barsentejka waxaa ku diriray dowladdii siyaad barre oo madaxda ka ah oo maxamed siyaad barre hogaaminayay iyo maraykanka siyaad barre u yimaadeen wuxuu yidhi maxaadna siinaysaan maxaase qaadanaysaan markaas waxay yidhahdeen boqolkiiba soddonaan idin siinayna tobaatan anaga qaadayn waana sidaan carabaha ugu soo saarnay yidhahdeen waa u xayeysiina waxay yidhahdeen dad yaraa tihiin boqolkiiba soddonku waa inka badan yahay dalkiinu barwaaqa hodan u dhaqaa lais arki maayo inta adigu aad joogtana xukunka adaa haynaya haddaad dhimatana wiilkaaga maslaxa aan u dhiibaynaa oo aan ku haynayna adugu wuxuu yidhi dalku golayaal qaran uu leeyahay golayaasha qaranaan geehaynaa jawaabtana waa laidin soo celinaya laakiin asagu kuma qancin golihii wasiiradaa jiray golo xoog leh golaha wasiiradaa ka jiray golo shacab magacuyaal ahayd ma jirin golihii wasiiradoo kulmiyey barnaamijka uu bandhigay marka uu bandhigay waxay garan waayeen maxamed siyaadku ma rabaa arrintan mase ma rabo nin lagu hor ordana ma hayn waa laga cabsanahay waa la aamusay marka marka la aamusay isagaa guddoonka riday wuxuu yidhi waxaan leeyahay ma aqbaleyno waa loo sacbiyey wuxuu yidhi soomaalidu ayagaa baran doona cilmigay kula soo baxayaan markaan dhimanna kadib soomaali qabrigeena soo lacnadi mayso go'aan adugu qaatay dowladnimada ay sheegayaan haddaan dowladnimo weyno geelaan lahaa jirna geelanaan naqanaynaa buyir go'aan xaasima uga qaatay arrintaas waxay ka ceraysiisay maraykanka maadaama konton iyo toddobo ilaa siddeetan iyo shan ay shaqo haayeen ayna ku guuldaraysteen inay wixii ay u ordayeen intaas ay helaan yacnii arrintaas cadaawad ay abuurtay waxaa soomaaliya loo soo diray loo soo diray nin la dhihi jiray roberto okley nin la dhihi jiray odo waayeel siddeetan jir oo farri ku naab leh waxaa soomaaliya looga soo dhigay safiir ninkaasoo dowlado badan lagu soo dumiyey
safiiraa loogu soo dhigay somalia looga soo dhigay waxaa loogu talagalay inuu dowladdan dumiyo marka ma garas maraykanku qayb weyn ayuu ka ahaa dumintii dowladdii maarata yani kacan siyaad bare waxaa kaloo ka ahaa rabay inuu ninkaa iska horleexiyo si qadaraaska u sii socdo si ay qolo kale u timaado qoladaas kalena uu asagu ula dhiilgaray ula heshiiyo laakiin qoladan inuu iska wareejin rajiimkan inuu meesha ka baxo rajiimkaana weligood saaxiibba maba naqanoo rajiimkan waagi hore waxay ahaan jireen shuuciyad marka ma garad goor dambo shuuciyadda ay kala go'een ay kala go'een ee isku soo noqdeen xoogaa yar maarata kabkab dhadhalaho aan meel saasa jirin laakiin kalsooni badan oo boqolkiiba boqol ma jiro calaa kulli xaalin ninkan la yidhaahdo maarata maraykanka wuxuu qaatay dowladdan in la dumiyo dhinacyo badan ama dhaqaalaha ama siyaasadda ama jibhada in lagu abuuro dhinaco badanoo ka soo galay ninkaas safiirka laga soo dhigaana hawshaas maamulahas roberto okley ilaa markii dambe aakhirka ay gaartay in dekedda laga soo dejiyo konteynar huba oo calanka maraykanka uu ku dhegan yahay oo safaaradda maraykanka la geeyey waana arrin diblomaasiya lama baaro alaabaha diblomaasiyadda lama baaro safiirku alaabteeda lama baari karo safaaradda alaabteeda lama baaro konteynaradas qoryo ku jira in la qaybiyo yaa la siiyey ninka la jira cismaan xasan cali caato oo ka tirsanaa hay-addii shidaalbaarista kanooko oo maraykanka qoladii u baaraysa shidaalka uu ka mid ahaa ninkaas cismaan caataha kambanigii baarayo ka mid ahaa ayaa hub loo dhiibay hubkaas waa hubka khalkhalka looga abuuray iyo kacdoonka magaalada muqdisho gudaheeda marka mawjeeda markii dambena waaba la qabta caatihii waa la xiray siyaad barna xerahay gurigiisana hubaa lagu qabtay laakiin waa mar xeerihii fandhaal kala dhaceen xilligaas markay saas dhacday ayaa waxaa dhacay magaalada in kacdoon laga sameeyo cismaan caatay gurubkiisa waxay sameeyeen in dadka hawiyaha la laayo la ikhtiyaalo kadibna loo saariyo siyaad barre baorlan kurusana ordaaya dad meel iska fadhiya bagaga xabadaa lagu raa ninaa ku dhima halabaa ku dhime waxaa leeyahay ninkii xabadda dadka maarata dadka laayay madaxtooyada orod ku galeen si cadaawad loo kiciyo oo dowladdan dhicitaankeeda oo u soo dhawaado shacabka la kiciyo siinaayoo kale waxaan xasuustaa shan nin oo cambe dejinaysa cambe dejinaysa aantalo tagaa oo xamaali ah alilahay
waa dowladdii oo joogta dowladdii oo joogta marka waxaa samaynayaa laleeyahay maleeshiyaadkii maleeshiyaadka ninkan caato oo hubkana ay soo siiyeen safaaradda maraykanka ficlan caata gurigiisa la tegey hubanna waa laga soo qabtay asigana waa lasoo xiray laakiin waa mar xeerihii fardhaalba kala dhaceenba oo magaaladaba xabad ka socoto kacdoonba dhacayo dadki kala oo magaaladan hubka galay magaalada hubka galay oo dadkii ay qabyaalad iyo balaayo iyo ficil geliyo xaaladda xumaata adugu dagaalkaas maxamed siyaad barre waa lagu bixiyey laakiin dib loogama macaashin isla markiiba waxaa dhacay dadka inay kala saftaan oo ayagu isku soo jeestaan
arrinta marka maraykanka inoo joogtay maraykanka shidaal baaristaas qadiyaddaas marka oo hubka inuu soomaaliya soo geliyey oo dowladda siyaad barre riitaankeeda uu ka qayb qaatay taas waa ogaanay markii dowladdii soomaaliya ay dhacday dagaalka ahliga ahayna dhacay ummaddii isbaabi'isay dalkii dumay wuxuu u qaatay xilligan xilligoo isaga ka faa'idaysan kara inay tahay sagaashan laba sagaashan saddexba waxaa soo bilowday maaratan ciidamo nabad ilaalin iyo laleeyahay iyo kuwo mgaar sagaashan saddexdii ahayd maaratan gargaarka maarata unisom ay soo daadatay adugu dadkii wax waa la siiyey waatii uu absibcal lahaa wuxuu yiri galley gaduudda waa garnee garnaylku goosaar ma u galaa uu yiri garnaylkalyani dagaalna waa keenay galeyna waa keenay marka dadow ala dhamaynaya waxaa misaaloo kale waxaa la burburiyey raadin muqdisho baa gintaan lagu dhuftay oo la burburiyey yani markii maraykanku yimiday oo dalka ay qabsadeen soddon dowladoo ka dabadadiisana ay timid gobolada dalka dhan la qabsaday ilaa badweyne ilaa kismaayo ilaa yani meel walba maarata la qabsaday waxay bilaabeen wax layidhahdo rajo soo celin joornaal la yidhaahdo iyo idaacad la yidhaahdo idaacaddii soomaalidana waxaa lagu ufta gantaalo
idagana idaacad rajo soo celin ay samaysteen waxay sameeyeen hubka dhigis dadka in gacantooda laga bixiyo hubka waxay sameeyeen maamul dhihi jira koob iyo labaatan oo gobolada laga soo dhisaayo gobol degmo kasta iyo gobol kasta koob iyo labaatan qof laga keenayo oo diyaarada dadka tuulooyinka degdegan loogu tagaa leeya dadka idmatilla keena wuxuu marka ku tala galay asagu inuu dowlad isaga hoos timaado oo samaysto nin magacu yaalahoo maarata isagoo macmalo isagu watan oo u dhiibto kadibna wax alla wuxuu rabo oo u saxiixo xoogna uu ku fuliyo ixtiraal dalku inuu galo mar haddii dadka gacantooda hubka laga bixiyey waa in la qabsaday adugu arrintaas ilaahay fadligiis ma suuro gelin caydiid oo hanqaltaagii siyaasadeed uu ku jiray oo dareemay in meeshan wax looga ogol yahay aysan jirin ayaa dagaal ku bilaabay iyo maleeshiyaadka asiga taabeersanaa marat kadibna dagaalka waaba bilowday kadibna marat nimankale alqaacida meesha soo farageliyo soo galay calaa kulli xaal dagaal lagu riiqdaa dhacay dad badan maraykanka laga laaya laakiin sideed iyo toban uu sheegtaa in laga dilay galaba wuxuu kusoo degay olymbic sartan olymbic ku taala agteeda waxaa ku shirayay qolo oo maarata yani caydiid gruubkiisa ah meel kale ku shiraayeen oo meesha la yidhaahdo digfer dhinaceedan dhinaceedan guri ay ku shiraayeenna waata dad badan lagu lahayd laduqtaata qofood ay maarata yani ku baxeen wanjeed shir kaloo marka ay meel ku lahaayeen diyaarada waxaa maraykanku marka dagaalka kale kowdiisa uu ku guul daraystay oo wuxuu idaacadaha ka sheegay waxaan soomaaliya u diraynaa rangers niman sida rahda u booda nimanka marka herocoptera lagu soo qaaday oo meesha lagu soo daadiy nimanka rangerska ah meeshana ciidan aa ku diyaarsan ciidanka diyaarsanna ciidan oo oo muuqda ma ah nin walba jaakadu wataa qorga hoosta ugu jiraa ma ciidan oo training ah maa waa ciidan niman meel joogo xabaddii maalintaas bilaabatay galabtii bilaabatay salaada subaxay soo gabgabooda habeenkaasoo dhan xabadaa dhacaysa waa marka nimanka qaar ralaayay iyo qaar xataa inta galay dad shacaba inta aruursaday meel maarata la galay si ay shacabka isugu difaacaan diyaaraduhuna xabadahay ridayaan waxay u ridayaan nimankan meesha ku go'doonsa inaan lalayn oon fursad loo helin dad badan habeenkaas waa la dilay xabado badan aniga laamiga markaan subaxda tegey nuska saaca xabadu joogsan markaan meesha tegey laamiga markaa cag saarto waa ku sii rarqanaysa waa ku sii rarqanaysa rasaasta dhacday fooqeydii fooqyaa kula ordahay cagta meelaa saari karta ma leh laamigu waa buuxa marka adugu dagaalkaas waxa weeyaan wuxuu ku dhammaaday guuldaro marayka ku dhacday waa tii meydkooda la jiiday oo maarata diyaaradooda la riday dabaabaadkooda la gubay rag askaroo far badan laga laayey fadaxad fadaxad xoogan ay ka soo gaartay barnaamijkaas alqaacida way maarata kulug waleed wax wax qarxinayay oo ayaga ahaayeen wadaaddo waxaa hogaaminaya soomaaliyeed nin la yidhi cabdulaahi axmed sahal raxmatullahi caleyhi nin askari korneyl waagi hore ahaa raggii ictisaamka iyo itixaadku ka mid ahaa rag cumar dheere iyo rag guruubahoo isku xirnay ahaayeen waxay u tageen ninka la shariif cabdinuur waxay yidhaahdeen dhinacoodama ka dagaalami karna oo maraykanka mala dagaalami karna iyo xulafada dalka inay kusoo duusha shariifka nin ufuqdiisa maskaxdiisu ay waasacto waa jihaadkana aad u jecel marka wuxuu yidhi ma ogtihiin haddayna qabsadaan dowlad kaloo inta noo timaada naga kiceen mataqaanid oo ayaga ka xoog badan maya waay yeynana qabsan buu yiri wuxuu kaloo u fadwooda wuxuu yidhi a'immatul kufri waxaa ah maraykanka la dagaalama asaga waxaan kaloo yaacaya markuu asugu taga waa tegaya cabdullahi axmed sahal iyo gruubkiisa marka waxay samaynayeen waxay taargadgaraysanayeen calanka maraykanka baabuurta uu ku dhegan yaha yurub soomaaliya waa isla socdaan dowlado badanaa la socda baabuurta maraykanka taargad ah waxaan kale waa tabac waxaan kale tabaca waay cabdullahi axmed sahal maarata wuxuu samaynayay mooto wadi jira faysba ah meeluu isgoysada wuxuu gashaa rag isgoyskaa ragga uu gashaday asaa soo saaminaya baabuurta meesha soo marayaan kolayda soo socota hadday isgoyskan kusoo aadan tahay waa soo maraa hoona u yeeraha waana kasii gudba waa sii socdaa jaa ninkaana loo baaqo waaya dad kale ma dareemi karaan ninkan oo isgoyska ku jira aa loo baaqaa adee kusoo aadeen waay adoo kusoo aadeen waay ninkaas marka attention uu yahay asna gaariga wuxuu fiirsanaa calanka maraykanka calanka maraykanka baabuurka calanka maraykanka qarxay marka dowladahan kale ee soo raacay maadaama iraadada iyaga aysan lahayn oo iraadada ugu weyn ee qabqabtan maraykanka u qaba isagaa la qabjibina marka isaa la qabjibina culeyska isagaa loo badina waxaa la dareensan yahay waxaan asaa wata haddii asagu meesha ka baxo waa kii lahaa qaramada midooba lagu magacaabay laakiin beenay isagaa wata cabdishibacadda waa kii lahaa wuxuu yidhi qaramada midoobayey qalin maraykan maa tihin yani maraykan ma wuxuu u saxiixan leh maadka yani qaadataan qaramada midoobayey qalin maraykan maa tihin buu yidhi ayagaa soo saxiixay howlgalkan wuxuu soo marsiiyey qaramada midoobay laakiin asaa wata barnaamijka isagaa wata soo ma jeedi qaramada midoobe la sheega waa isaga waa isaga wax kale maaha marka calaa kulli xaalin dagaalkaas waa ku guldaraystay waa ku jabay wuuna qirtay dalkana wuu isaga baxay kadib waa marka caydiid uu soo noolaanayo oo uu dowlad salballaar la yidhaahdo oo samaysanayo caydiidna dowladu ku dhawaaqay salballaar la yidhaahdo oo soomaalida maarata dad badan ay kamid yihiin qabiil hadda ka maqnaa ma jirin yayna mustawihii dadku ay rabeen ayna gaarsiisnaanin
dadun isku kansan dadoo isku keensan wuxuuna sameeyey dowlad madaxweyne ku-xigayaal badan leh madaxweyne ku-xigayaal badan wasiir ma jiraan may wasiir waa jiraan laakiin ra-iisul wasaare ma jirin madaxweyne ku-xigeen yaal badan misaaloo kale cabdiraxmaan tuur madaxweyne ku-xigeena laga dhigay nin la jira maxamed xaaji aadan madaxweyne ku-xigeena laga dhigay maxamed nuur caliyo madaxweyne ku-xigeena laga dhigay lix madaxweyne ku-xigeen u samaystay u samaysta asuguna uu madaxweyne u yahay dowladdana sal ballaara magaceeda loo yaqaan dowladda salka ballaaran laakiin macal asaf xamar dhexdiisii ayaa taageerayaashiisa ay laba kala noqdeen oo caatay gruubkiisii ay kasoo horjeedaan xabadaa bilaabta marka ma garat xabadii socotana waa midda caydiid ku dhintay xabadii socotay midda caydiid ku dhinta waay marka caydiid dhimanayo maraykan waxba kama joogaan dowlad kale ma joogto waxaas dagaalamayo waa taageerayaashii shalay midaysnaa oo kala jabay hadda ma fahamta dhaawacii u dhintay marka dhaawaci u dhintay waa hadlay waa la inkiray marka hore laakiin geeri ma la qarin karo waa geeri markuu geeriyoodana waa la sheegay waana la duugay xilkana waxaa la wareegay wiilkiisa xuseen caydiidaha laakiin nin karti iyo raganimadii aabihiisa lahaa mayna ahayn islamarkiiba dowladdaas ayadaa waa dhimatay waxaa kaloo dhacday soomali waxay tala ayaxtag eelna reeb islamarkiiba dowladdaas markay dhacday kadib hogaamiye kooxeedadii soomaaliya joogay waa marka uu marka xiriirada la samaynayo maraykanka maraykanku oo ay dhacayso inuu ayaga adeegsado waa muxaawalo kale marka isku day kale waa.
maxaawalada hogaamiye kooxeed marka laga adkaado waa dana etoobiya ilaa alaana muxaawalo bacda muxaawalo ku jira marka waa isku day waa waa damac soo bilowday konton iyo toddobadii ha ilaa hadda socda ilaa hadda socda natiijadan waxaa waaye khayraadkan dalka in la boobo diintan islaamkana la baabi'i waayahay marka isku daygan dambe uu sameeyey wuxuu noqday midka hogaamiya kooxeedyada midka hogaamiya kooxeedada oo maxkamadii ka dhalan doonaan soma jeedi yani hogaamiya kooxeedu samaystay asaga aragtidiisa ku shaqaynaya dadka ahludiinka oo maarata loo garto inay islaamiyiin dhaba yihiinna la gacangelinayo maraykanka loo gacangelinayo hogaamiye walbana gooni ula mucaamilaa hogaamiye kastaan lacag tira badan oo moora aa la keenaa oo la qaybsanaa oo maarata yani sijil ahoo maarata yani sida loosoo sameeye ah oo lambarradooda isku xigaan oo lacag tira badana ay ku qarash gareena marka in airbortna laga sameeyo meeshan la yidhahdo ceelmacaan mid laga sameeyo daynile qadiyadaas qadiya macruufoo la yaqaano waay horena inaan uga soo sheekana umaleyn aad iyo aad markii marka hogaamiye kooxeedyada uu sameeyey haddana tala farihiisa way ka baxdo maxkamadii yaa yimid maxkamadaa yimid maxkamadii markay yimaadeen wuxuu etoobiyaaba uu soo geliyay dalka iyo cabdullahi yuusuf soma jeed maxaawala bacda maxaawala soma jeed markii etoobiya ay shaqay weysa waa haddana uganda iyo jina amisom maarata la soo geli la yimid Ha, la- la- lasoo ilaa hadda ma qusan ilaa hadda ma qus waa kan hadda ciidamada belidogle iyo ku tababarnayo nimankan alfi gruub iyo balaayo iyo bangarafta jinniga waxa maarata isaga waa kan maal gelinayo wata waa gartay Ha.
jazakallahu khayran sheekhana ilaahi ku barakeeyo ee, sooyaal dheer oo taariikheed ayaan kasoo sheekaynay Ee, waxaa in badan aad ku celcelisaa oo aad- aad tiraahdaa marka ee, sagaal sano oo dimuqraadiyad ayaa lasoo tijaabiyey Ee, labaatan sano oo shuuciyad ah kadib koob iyo labaatan kow iyo labaatan sano oo shuuciyad ah kadib haddana dagaal sokeeyo oo lagu baaba'ay oo soomaalidu isfeynatay hadda ee, hadalladaada waxaa ka mid ah oo aad in badan ku celcelisaa dimuqraadiyad lagu soo daalay ayaa mar kale lagu soo noqday sheekadaas marka in lagu soo noqda ah halkay ka timid yaa keenay sidee loo soo abaabulay
waxaa weeyaan wuxuu yidhi abshir nuur faarax abshir bacadle raxmatullahi caleyh wuxuu yidhi markii maxkamadaha la furayay gabay uu tira waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi haqadarin dimuqraadi waa qolo afkaartoodii hanti wadaagna laga quusay oo lagu khasaarooye quboo daadsha labadaba walaan lagu qaboobayn aad iyo aad qur-aanka iyo sunnaha muqadaskaa qaata xukunkooda quratu cayni nebi maxamedaan lagu khasaarayn caleyhi salaatu wasalaam waxaa weeye marka waxaan filinkan hadda naloo dhigaayo waa filin hore loo soo galay waay waa garta filin cusub ma aha sagaa- kun sagaal boqol lixdankii aa la soo bilaabay sagaal sanaa dimuqraadiyad dalkaanu soo maray wax laga istafiiday oon burbur iyo balaaye ahayna ma jira iyo qabyaalad koo iyo labaatan sano kacaan iyo shuuciyad iyo hanti wadaag iyo maarata ayaa la soo maray khasaare maana wax kaloo laga- laga faa'iidana ma jirin soddon sano ku dhowaad oo dagaal iyo burbur iyo maarata qabyaaladaha la soo maray waxaan khasaare iyo dhibaato ahayn iyo dhimasho iyo dhaawac iyo dhiig iyo maarata yani eh, eh, ummad kala tagta aan ahayna lagama faa'iidin waxa ummaddan muslimka ee soomaaliyeed ay ku midoobi karto ku walaaloobi karto adduun iyo aakhira labadaba ay ku badbaadi karto cizi iyo sharaf iyo karaamo ay ku yeelan karto waa inay allihii abuuray u noqdaan alle in loo tooba keeno oo khaladaadkan soo samaynay aan toobadkeen ku saxno alla waa alla tawaaba waa tooba aqbala ah وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إن أن توبة نصوحة أن لنبع خلداتك أن قلنا أن كن الدامين وكقومين أن قوسن إن أن دبدب أنا أونقون yaa marka naga hortaagan waxaanaga hortaagan waxaanaga hortaagan kuwii dimuqraadiyada iyo maarata yani abaabulkeeda iyo ku dhaqankeeda ayuu sameeyey
oo in lagu farad yeelaan rabo oo raba inay dusha naga saaraan weliba inay xoog noo adeegsadaan inay nagu qasbaan nagu sanduleeyaan dad cumalo ah oo ayagu ay soo tabcadeen oo ayaga heegan u ah oo ayaga u diyaar garaysan na ay maarata yani ay- ayna dul saaraan soo ma jeed annagu dad muslimiin ahaan nahay waxaan leenahay dastuur rabbaani ah oo maarata ilaahay koonkan ugu talagalay in lagu maamulo rasuulaana loo soo diro kudaydana la yiri inaan marka intaan dhinac u xaarno dhinac iska dhigno aan indhala'aan aan maarata yani eh, dimuqraadiyad meelay ka bilaabtay meelay ku dhammaatay aanan aqoonin aan daba kacno oo weliba intay tadawurtay meelihii ugu ceeb badnaa gaarto ninna nin ha arooso naagna naag ha aroosto yacni waxa noocaasoo fawaaxishta ee foolxumada eh, maarata yani eh, eh, eh, eh, ay ka dhex muuqato yacni waa ceeb adduunyo iyo cadaab aakhira waay waa saas soomaalida maamuladoodan dambe sidee loo soo dhexgalayo inay dastuur qoraan intay kasoo bilaabatay maraykanka horta marna nagama dhex bixin maruu asagu u joogo si mubaashira iyo si mar khayru mubaashira uu joogo dad meesha uu ku leeyahay labadaasuu u dhexeeyey naga soo bilaabo xilliga aan ku sheega konton iyo todobadii ah soomaaliya wuxuu ku leeyahay safaarad weyn oo dhul weyn ku fadhida oo siliga maraykanka la dhii jira dowladda rayidka haydaa siisay dowladda siyaad barre waxay damacda inay soo celiso oo hanti celinta markii la sameynaya lagu soo daro maxamed siyaad barre waxuu dabca inuu soo celiyo oo maraykanka laga soo celiyo maraykanku marka xujja hordhigan waxay yidhahdeen annaga dowladaana siisay dukumiintiaan haysanaa haddii aad diiddo dowladdii kaa horreysay dukumiintigeedii annaguna dowladnimo ku aqoonsamayno labadiiba markas dooramaadiyey farow kala qaaday laakiin waxaa la soo xiray ninka wasiirka arrimaha dibadda ahaa oo dhulka saxiixay oo bixiyey xabsiga la dhigay iyadoo weliba nin shaarib dheer oo aha shaaribka laga haayo aa xabsiga la keenay rag xabsiga ku jiro siyaasad markaas u xirna ayaa nooga sheekeynaya calaa kulli xaalin marna wuxuu yiri marna nagama tegin mar uu mubaashir yahay iyo mar uu iyo mar uu khayru mubaashir yahay oo daaha gadaashiisa uu baash ka maamulayo labadaas u dhexeeyey hadda xaalka hadda aan joogno waa mubaashir dagaal maarata uga jiraa soomaaliya saldhiguu ku leeyahay saldhiguu saldhiguu ku leeyahay dagaalkan dhan ninka oo zimaamka u hayo hogaaminaya oo horkacaya waa asaga africomternana lagu sheegayo waa asaga soo ma jeedid waxaa ka go'an yow min alayaam inuu nin camiila meeshan uu maarata yani keensado wax alla wuxuu maraykanku rabo oo u saxiixo hadda u hadda shidaalaa turka gelisi waxaas mala leeyahay ma maqlaysaa dhulka berigaa far lama saari karo maraykana way xiran tahay waxaan waa badda bis waxaan waa badda bis way is og yihiin maraykanka dhulku isagu soo baara lama taaban karo kayd asaga u yaallo waay wuxuu rabaa marka camiilkii uu ku boobi lahaa magaca soomaaliyeed dowlad soomaaliyeed oo lagu boobaan waana hadda waxaan indhaha ku aynu arkayn intaasoo qandaraasaa la samaynaya oo dalka lagu boobaa oo laaluush maarata lagu kala qaadana oo leeyahay waxaa maqle turkiga shidaal baaraya boqolkiiba shanaa soomaaliya ku leedahay waxaad maqlaysa dhagaha ku soo dhacaya soo ma jeed waa boob boob qayaxan waay dekedaa la haystaa eerboorkaa la haystaa waxa lagu haysta lama yaqaan konton sano ka badan ama lixdan sano todobaatan sano nimanka majukuusta ka shaqaynaya hal maalin barqa shan kun oo qofada lasdabdhiga la raacdi markaasaa niman maarata yani dalka yimid oo xoog ku yimid lagu wareeji waxaa samaynayana waa nimanka cumaladaha ayagu ay keensadeen soo ma jeed marka waxaan leeyahay guud ahaan marka maraykanka managa lagu bixin maamuladan bal ka waran dastuurkii shirar badan ah horta waxaa lagu qabtay dibadaha in dowlad lagu dhisa la rabo waxaa ugu badnaa shirar badan oo lagu qabtay etoobiya soodare iyo meelo badanaa maarata laisugu tegey oo etoobiya ay simaamka u haysa iyadu ay hogaaminayso kadib waxaa dhacay shirkii carte wuxuu ahaa shirkaas carte labadii kun labadii kun ayuu ahaa shirkaas carte soomaaliya laisugu geeyey laakiin niman badan oo hogaamiye kooxeedyo ah oo meelo kale ku xiran kama qaybgelin hogaamiye kooxyada xamar yani haystay yani kama qaybgelin muuse suuda kama qaybgelin maxamed kheyre kama qaybgelin xuseen xuseen ciidiid kama qaybgelin nimankii xamar dadka kala googoostay kama qaybgelin cabdiqaasin oo markaas masar ka yimid oo dowladda siyaad barre ka tirsanaa cabdiqaasin dowladdii siyaad barre wuxuu ka tirsanaa golaheeda wasiirada wuxuu soo noqday inta la ogyaha wasiirka warfaafinta wuxuu soo noqday wasiirka howlaha guud ee guryeynta wuxuu soo noqday wasiirka arrimaha gudaha wuxuu soo noqday mar dambe oo maxamed saad barre isku dayay inuu waqooyiga qanciyo ayuu wuxuu magacaabay ra-iisul wasaare oo xaaladdu ay faraha kasii baxayso nin la dhihi jiray maxamed xawaadlo madar ra-iisul wasaare laga dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeena laga dhigay ninka le cabdiqaasim ahna wasiirka arrimaha gudaha warkay ma garad ninkaasoo dibadda dadkii aaday ka mid ahaa oo dadkii baxay ka mid ahaa oo shir ka soo qayb gala isaga iyo cabdulaahi axmed caddow baa marka ugu dambaysa kusoo haray labadoona dowladii hore kamid ah dowladda maxamed saad bare kamid ahay dibadayna jireen ninkaas marka lasoo magacaabay oo xamar lagu soo celiyey wuxuu awoodi waayey madaxtooyadii filla soomaaliya inuu inuu inuu dowladdiisa inay tagto warkay ma garad dowladdiisa inay tagto waa awoodi waaye cabdiqaasim cabdiqaasim guriyou degay oo ku yaala kaas taleex ku yaala dadkana waxaa hotel ramadaan xildhibaanadii iyo maarata la dejiyey marka ma garan calaa kulli xaal dowladdii cabdiqaasin waa waa waa dhacday nimanka hogaamiye kooxyada ahaana aana suuro geli waaye isagoo dowladda cabdiqaasin waqtigeeda dhammaanin waxaa la soo dhisay dowladdii imbagaati oo meesha la yidhaahdo kenya weliba dowladda cabdiqaasin nimanka ka mid ka ahaa xasan abshir faarax oo ra-iisul wasaare ahaa cali kali galeera markuu ra-iisul wasaare noqday cali khaliif galeer way iskhilaafeen asiga cabdiqaasim waxa uu ku- wuxuu ku bedelay xasan abshi faarax xasan abshi faarax iyo ninka gudoomiyaha baarlamaanka ah aa waxaa loo diray shirka imagaati inay yidhaahaan anagu dowladaan nahay oo shirkaas ay baajiyaan ayagaaba shirka qayb galaba shirkii ku biireen shirkay ku biireen dowladdii marka cabdiqaasim iyadoo waqtigeeda dhammaanaba la ridaba ayadoo waqtiga dhammaanaaba dowlad kalaaba la dhisaaba laga kala guuray dowladaaba la dhisaaba Mhm.
wuxuu ku bedelay eh, haddana maxamed cabdi yuusuf nin la yidhaahdo oo haddaba jooga Mhm.
eh, waa yeel ah iyo iyo nin kale uu ku bedelo isna ra'iisul baarlamaan ah Mhm.
calaa kulli xaali soco weyday afar sano ah waxaa lasoo barbaarinayay in cabdullaahi yuusuf dowlad laga soo dhisaa waxaa lagu qabanaya meesha la yidhahdo doofaari iyo imagaati Mhm.
eldoret Mhm.
eldoret ay ku bilaabta haddana imagaati aa loo bedelay Mhm.
afar sannadood waa meel canuga oo dugsi aadahay afar sannadood Ha.
afartaas sannadood waxaa la rabay cabdulaahi yuusuf in madaxweyne uu soo noqdo waa garta marka marka qi- la qiimeeyo inuu asagoo una afar sano dhan marka maxaa loo gaarsiiyey waxaa loo gaarsiiyey in lagu guulaysto hadafkii la rabay horta in la gaaro howshaas marka yaa wato gadaal ka fangariya howshaas waxaa watay waxaa weeyaan waa- waa ka- kaama qarsoon waa maraykan Mhm.
soo ma jeedi Ethiopia iyo Kenya etoobiyana waa iyo kenyana waa ku jireen oo igad ah oo oo la adeegsanayo Mhm.
oo ma- ka sidaan qaadanayo maarata yani maraykanka Mhm. Ha, marka nin maraykanka iyo etoobiya iyo kenya inuu anfici karo ha in Ya, marka okay.
ninkan nin dagaal diineed soo galay kuna soo guulaystay uu yahay khalfiyadiisa hubiyaan ha meeshaana meel hadda oo diin looga cabsanayo ay ahayd warkee ma garata cabdullaahi etoobiya isla socda hadday yimaadeen ra-iisul maraykanka wasaare oo muqdisho kasoo jeedana waa loo waa keenay loo keenay ninka la yidhahda eh, gedi cali geedi Eh, weliba ninkaas sanadkiisa eh, waxaa la sheegaya inuu saaxiib etoobiya iyo maarata halkaas taariikh hore u leeyahay inuu u leeyahay Mhm.
nimankaas marka waxaa loogu talagalay inay diinna sifeeyaan Mhm.
danaha maraykankana fuliyaan fuliyaan iyo etoobiya inay fuliyaan Mhm.
marka ma garata laakiin ilaahay ma qadarin arrinta iyada nafkoodina say rabtay uma inu Uu noqon noqon Ah, ragaa ka hoos kacay oo hilfaha u laabay oo Mhm.
yacni ilaa maanta ubbada la isaga dambiya shubta shirar badan oo gobollada soomaaliya gobolaan shir lagu qaban iyo dibad meelaan lagu qaban ma jirto Mhm.
waxaasoo dhan waxaa la ogun lahaa oo ulijeedadu ay heeday in diinna laga takhaluso Mhm.
dimuqraadiyada reer galbeedku ay ay rabaanna Mhm.
in soomaaliya ay ka hirgasho Mhm.
ee, diin iyo wadaadada iyo waxa islaamnimada rabana meesha laga tirtiro Mhm.
waana midda ilaa waagaas ilaa hadda Mhm.
ay ku joogaan Mhm.
marna kama ayna daalin marna kama ayna gaabin mana ka tanaasulin mana ka tanaasulin Mhm.
laakiin waxaan isleeyahay Mhm.
ilaahay idankiisa Mhm.
rajadoodu waa mid oo sii biriqbiriqloo sii dhammaanaysa alxamdulilah waxaana soo ifbaxayo oo sii Mhm.
weynaanaya Mhm.
kaaha waa beri Mhm.
oo islaamnimada iyo xooggeeda Mhm.
iyo in shareecada ilaahay koonkan maarata gaar ahaan soomaaliya inay ka istaagto Mhm.
waa mid waa- si waaberiya Aad u soo usoo dhow.
ah, usoo dhow sheekhana eh, waxaan u malaynayaa mar waxaad igu tiri eh, soomaaliya eh, nasiibka ugu weyn ama eh, nicmada ugu weyn ilaahay uu siiye waxaa ka mid ah in dalalka caalamul islaami marka la fiiriyo in laga helo aqaliyaad kirishtan ah oo diinta kirishtanka haysta laakiin soomaaliya waxaad tiri marnaba ma dhicin lama helin arrintaas sirta ku jirta maxay tahay horta soomaaliya nasiibay leheed horena waa kugu soo sheegay waxay nasiib ku leheed ayadoon xoog lagu islaamin inay islaamnimada qaato nasiib wanaagga ay hesho waxaa ka mid ahaa inaan jihaad ka dhammaanin Mhm.
barigan afrika in jihaad cala- qoro isu dhiib inuu ahaa taasna ay suuro geli weyday in kiristaan ku faafo geygan geeska afrika oo soomaaliya marka hay-adaha tansiirka fursadba ma helin fursad ma helin Mhm.
bedelamaa caalamulislaami intiisa badan nus ka nus ma aha aqaliyaad ma aha yani dad badan ay maarata yani kirishtan noqdeen Mhm. meelo badanay ku Ah.
xooggan yihiin arkay Meelo wadamo badanay badan ku xoog lubnaan oo kale iyo Ah.
markaa fiirisatid haa yani meelo badanay ku xoogan yihiin aqaliyaad ay leeyihin ama waxay leeyihin nisbo nisbo la- la fiicanay tilmaami karo.
leeyihin nisbo fiicanay leeyihin Mhm.
nisbo fiicanay ku leeyihin Mhm.
yani meel aysan nisbo ayna ka joogin ma jirto Mhm.
Eh, suudaan waaba garanaysaa suudaan dowladda hadda oo ka go'day oo Koonfurta.
kiristani ahay Mhm.
Eh, dhulkan hadda Afrika iska ajeedo badalo.
afrikadan dhan oo madow Elitiriyo iyo eritrea iskalaaf xataa kenya iyo uganda dulkan dulkan dhulka islaamka haysta eh Mhm.
Ma- islaamka meesha dhulka tanzania xitaa Ah, tanzania dhulkaasoo dhan waxay ku suuro gashay eh, kiristaanku wuxuu helay fursad uu ku faafi karo Mhm.
bedele ma aan baaruudka qarxayso dagaal oo jihaadiya aysan jirin Mhm.
marka waxyaalaha ilaahay ku fadilay soomaalida waxaa maarata oo in soomaaliya laba laga dhigo oo kiristan iyo muslim laba ay u kala qaybsamaan waxyaalaha suuro geli waayey gaaladuna ay isku dayayeen mar walba Mhm.
waxaa ka mid ahaa eh, maarata yani arrintaas ayda in jihaad uu ka jiray Mhm.
oo mar walbaaba rag arrintaas shuclad jihaad ka daaraaya Mhm.
ay joogeen oo markii qolo ay maarat meesha ka baxdaba qolo kale ay bilaabanayeen Mhm.
ilaa maantana ay socoto Alxamdulillah.
ilaa maanta hadda aan joogno ilaha ku mahadsane Mhm.
Eh, aqaliyaadka soomaalida kirishtanka oo kenya jooga Mhm.
waxay leeyihin haddaan soomaaliya tagno waan leeyahay shabaabaan leenahay Aad sooma jeed shabaabaan leenahay laakiin bedela ma kuwaan hadda jooga oo dowladda la cabcabayo oo maarata cankurismiska oo rumud controlka lagu maamulayo hoosteeda kristan lagu faafina aerobortka magaalada muqdisho lagu faafina xarun ay leeyihiin kristanka oo kristaamayntu ay leedahay xafiiska aerobortka dhexdiisa ka furan ku faaraya inay reer hebel intaas ka kristaamayn reer hebel intaas ka kristaamayn dugaalka ay haysatana waa qoladan macmalka iyo ciidamada maarata yani soo duulay salibiinta ay gabaad u ah soo ma jeed marka waa khatar nagu soo wajahanoo cusub marka wix aabayaasheen iyo awoyaasheen ay soo diideen inaan diinno ka dagaalanno oon muslimnimadeenna aan ilaashanno arrintaas waa laga maarmaa aad iyo aad jazaak allahu khayran sheekhana taariikh dheer oo kun iyo afar boqol oo sano soo jiitamaysay oo soo taxnayd ayaan halkan ku soo sardinay cibrada iyo duruusta aan rabnay in meeshan lagala soo dhexbaxo oo dadka soomaaliyeed aad u sheegi lahayd maxay tahay walaalo waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed nicmooyinka faraha badan ama hadday tahay midda juquraafi istiraatiijiyadeed dalkan uu leeyahay ama midda dhaqaale oo cid kulansatay baddan iyo webigan iyo xoolahan iyo batroolkan iyo dahabkan iyo dheemankan cid kulansatay aysan jirin hadday ahaan lahayd hawadan aan haysanno oo muctadilka oo aan kulaynla ku dilayn qabowna ku dilayn dowladna la qabtaa ma jirto hadaa nayrobidaan tagto nairobi haddaad tagto waxa weye qabow aad u dhimanaysa qarqar iyo maarata yani haddaad khaliijka tagto kulayla ku dila yani hawada aan haysanno iyo nicmada alla noo kulmiyey iyo islaamnimada wax waxaa weye wax weyn oo ilahay lagu mahadiyo laakiin nicmo kastaa oo nusqaani laba waxay rabtaa nicmadan inay noqoto mid mid aan ilaashanno wada jirna aan u ilaashanno weligeedna dabadhilif iyo wax gaala ka daba orda lama waayo laakiin waxaa la rabaa ummadda inteeda badan inay ku baraarugto oo maara hankool dhuunta laga geliyo laakiin waxaa musiibo ah in ninka camiilka ahaa oo gaaladu wadatay oo gadaal laga riixaayay inaan qabiilahaan u soo dhowaysanno waa reer hebel xukunka reer hebela haaya reer hebel ma haayaan nin camiilaha haaya oo dulaysan oo maarata yani humuud control lagu wado oo cida u aaba yaala aysan jirin hadda ninkan xukunka hadda maanta jooga xasan gurguurte cida u aaba yaalayo cidduu ka dhashana u aaba yeeli maayo cid kalena u aaba yeeli maayo maxaa awaamirta meel kale laga siinaya wuxuu isagu xukumaa maba jiro
siyaad barashalay hadduu boqolkiiba soddon ku siin alla maanta isaga boqolkiiba shan ka badan sagaashan iyo shan tulka iska qaad saas waay marka isagu qadiyad soomaaliyeed soomaalinimo ama qadiyad damiir iyo diineed ama qadiyad xataa oo qowmiyadeed oo qowmiyadda midna ma laha waa camiil maarata lasoo tababaray muddo dheer lasoo carbinaya ninkan hadda aa u jeedo haddii gaal bakti waa oyna waa u sujuuda yacni mabalaba yacni damiir iyo dadnimo iyo diin midna kama muuqato marka waxaa noocaas inay hoggaantan oo noqdaan aan daba kacanno xaggeyna geynayan jaxiima adduunya iyo jaxiima aakhirayna geynayan marka inaan qabyaalad lagu soo dhowaysan inaan haddou walaalkaa yahay haddou noocaas noqdo inaad ninka ugu horeeyo oo kahortaga inaad naqdo soo ma jeed maxaa yeelay bohol ayuu kugu ridaa waa nin indhala oo lasoo lasoo lasoo adeegsaday haddaad daba qabsato bohol waa isaguna ku dhaca adigna bohol kaloo kugu ridaa adduunna waa seegay aakhirna waa seegay ummadda islaamka oo somalia waxaan leeyahay waxa alla yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaannahum bunyaanu marsuus almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan wa shabaka bayna asaabici almuslimu akhulmuslim soo ma jeed inaan muslimnimo iyo walaalnimo diineed aan garbaha iyo gacmaha isu qabsano waa guulaysanaynaa fi dunyaa aakhirana ilaahay subxaana watacaala darajaadkiisi iyo jannooyinkiisi aan gaarayna laakiin waxaan isugu kaain darsamaya haddaan kuwa noocaana aan raacno oo cumalada ah oo maarata yani gaaladu gadaal ay ka taagan tahay oo xalana inta laysugu yeero usha miiska loogu garaacayo oo awaamirta lagu siinayo waxaa khasaare adduun inaan khasaare adduun aan ku dhacno oo dalkeenna khayraadkiisi la booba annagoo arkayna hadda annagoo u jeednaa dekadihi eeraboorada iyo shidaalka iyo la qaadanaya soo ma jeedi khasaare aakharana aan galno soo ma jeedi waxaa la yidhahdaa geeridu mar bay nolosha dhaantaa adoo sharaftaadii huwan shareecadaada ku dhaqmaaya cisigaagii karaamadaada leh in ilaahay kugu oofsado ilahay adoo shahiida beritol aad hor tagto iyo inta lagu dulleeyo lagu ihaaneeyo lagu boobo gurigaaga lagu dhaafo waxay u imaadeen gabdhaha iyaga inay farxumeeyaan inay hoteelada maarata qabriga ku cabaan waxay u imaadeen dimuqraadiyada ay sheegaan inay baraatika noo tusaan ay ka faa'idaystaan waxay u imaadeen kaniisadaha inay furaan kaniislaha inay furaan oo maarata yani ay dadkan ugu yeeraan maxaa leeyahay marka fursaddaas cadowga yaan la siinin fursaddaas cadowga yaan la siinin ragga ka dhiidhiyo hortaaganna ha la garab siiyo waxaa jira xilligii sayidka sayid maxamed cabdullahi xasan dad badan ayaa gaalada raacay kadibna markii asagii uu meesha ka baxay waxaa loola dhaqmay gumaysiyaa la dareensiiyey markaas calaaleen gumaysiyaana haysta markaas kadibaa waa gubnay asaguna waa kii lahaa markii dhinacaas aaday etoobiya qiimay u gaaray ragga ku kacsanaayo nin kamida ladhihi jira calidhuux gabay wuxuu yidhi waa lagu digtaa ruux haddou kuu darraan jiray baldayaay wadaadkii waa kaasii dabayshaday markaasu wuxuu yidhi maxaad igaga digataan waxaad iga dambaysaanba waa deerta maanta eh maxaad igaga digtaan baruu siin la soo degi siinka waa garanaysaa waa anteenada oo maarata yani waa tan hadda taagan siin tawarka tawarka siina lida maxaad igaga digtaan baruu siin la soo degi marka wuxuu yidhi marka hore maarata dabkoo idinka dhigi dumar sidiisiiye marka xiga dabaaqadoo idin dareensiine marka xiga dalkoo idinku oran dunyo dhaafsade marka xiga dushoo idinka raran sii dameeraade yani gabadheer ugu tiri nin damiir iyo diin lahayd maarata yani digni untahay doqoni waa moogi markii uu yani arrintaas dhammaatay oo gacanta dadka lagu dhigay qur-aanka waxaa ku jirta in yathkafuukum yakunuu lakum acdaa'an wayabsuduu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisuu wawaduu low takfuruun hargeysa anoo jooga ayaa laba nin oo reer hargeysaha kaftamay markaasaa mid a wuxuu yidhi maxaad igula kaftamaysaa buu yidhi aabbahaa ingiriiska geedka quracayo dadka ku marji jiray ninka dadka xariga qoorta u geli jiray soo aabbahaa maya buu ayagaas dhaha igu waa camiil oo wuxuu ahaa ingiriis ku shaqeeya aabbaha soo ninka dadka qoorta xariga lagu shanqinaayo ninka qoorta u geli jiray soo adiga maaha raggii halgamayaasha ahaay oo la dagaalamaya ingiriiska marka lasoo qabto oo ingiriisku u daldali raba iyo qoorta u gelin qoorta u geli jiray ninkan aabihiisa qoorta u gelin lahay marka golo lagu kaftamo ma u fadhin kartid marka waxay dareemeenoo la dhanasiiyey isla markiiba gumaysigii oo maarata ingiriisku rabay shalna waxay la dagaalameen walaalkooda oo leh war aan gumaysiga iska kicino aad iyo aad aa lagu diray la dagaalamaya soo ma jeed maa ashbaha leyla bilbaarixa hadda waxa weeyaan shabaab ha la iska qabto intay aaday marka shabaab la iska qabto kadib gaalo iyo maarata gaalo raacyo shabaab ha la iska qabto aa dadka lagu akhrina war shabaab haddii la iska qabto shabaab wax ay keligii keligood leeyihiin oy difaacayaan ma jiro soo ma jeedin kitaabkan qur-aanka shabaab keligiis ma laha yacnii war in wax la iska celiyo unbaa shabaab uu mithaal u noqday oo dadka tusina in gaalo la iska celi karee wax gaar ahoo shabaab ay leeyihiin maarata yani oo ayaga u soo xasilayo gaara ninka naftiisa huraaho muxuu adduunyahu isagu hela ninka saadiigalaayo isqarxinayo gaalo isku qarxinayo adduunya muxuu ka rabaa aad iyo aad yacni wuxuu rabaa keliya in ilaahay subxana watacaala raalli ka noqdo gaalana maarata yani dhulkan ayna qabsan khayraadkan ummaddan teeda inay nabad gasho yani adaruuriyaat alkhamsa yani awal maxaa ugu horeeya waxaa ugu horeeya diinta waxaa ku xiga nafta waxaa ku xiga maalka waxaa ku xiga cirdiga iyo sharafta caqliga yani adaruuraat alkhamsa ay nabad galaan hadda xamar intaba ma nabad gashana diin ma nabad gashana soo ma jeedid halaaga u malayna in dhulka lagula gooyo ama keliya maaha haddii maslaxadaada lagaa lumiyo ood garan weydo halaag waa ku haystaa ummadda somaliyed maanta maana halaagaysa soo ma jeed dhulka ay deganaayeen oo ay ku noolaayeen oo qoon iyagoo qaxooti ah iyagoo masaakiin ah iyagoo jiinkada ku jira aa niman dabaqya leh aaloo aalasiyaha lagu wareejaha inta lacag laga qaad kaasa hal mar baldoosar gilna markaa ciddii hooyanaysaa sideed saax habeenimo baldoosar iyo ciidamo isla socdo markaasa waxaa la baduuqa lamiyeerigii alwaaxi iyo sariirihii iyo joodarigaa laisku baduuqa qofta ilmahay kala carari kartaa bis ceelash gabaraaba ku dhimatay oo lamarsiiye cagaf cagafta ay martay oo ku dhimatay halaag marka ku dhiman muxuu yahay dadku waa koos wada oynayo hoosaa loo oyaha kor u oynayo
marka xalka ugu dambeyn wuxuu ku jira in kitaabka allah loo noqdo hal aan kitaabka alle in la qabsado alle lagu xirma aan hayn oo lasoo helaayo ma jiro halaag bacda halaagaa gila inaan alluu tooba keenno kitaabka alle aan qabsanno nebi maxamed sunnadiisa aan dabaqno aakhiradeena iyo adduunkeenna intay ku hagaagi karaan waa intaas intaas intaan la yeelin waxaad arki doontaa dhib midka kasii badan in lasii gala aad iyo aad waana midka ka soo bilowda hadda aan ku sheegaya waagii aan dastuur qaadanno lixdanka laga bilaabo haddaan marka rujuuc ilallaahi imaanin ya waxaa weye meelba meesha kasii dambaysaa lasii tegaya aakhirana maarata yani halaag kale iyo cadaab guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoladan muqdisho degan oo mas-uulka walaada banaadir magaceeda ku hadlahay waxaan dhihi lahaa ilaahay aanu laaban dembiga aan galnay aan alla aan uga laaban cadaabka nagu socdo waxaan uga bixi karnaa aan alla u laaban inaan kitaabka alle garab istaagno u hildo urur ha taageerin shaksi ha taageerin cidna ha taageerin ilaahay taageer si alla raalli kaaga noqdo cadaabkiisana aad uga badbaado adduunkana aad sharaf iyo cizi aad ugu yeelato soo ma jeedid aan walaalaan nahay aan walaalowno aan garbahay gacmaha isqabsanno cadowga soo duulana aan ka soo wada horjeesanno soo ma jeedin cadowgu ma joogi karo haddousan hiil iyo garab uuna ka helin maarata yani dadka qaarkood uuna ka helin waxaa la yidhaahdaa masaara waxay tiri ma goy lahayne gabalka yaa kugu daaban kuwa aan dhaqaalaysanhayno oo leenahay xildhibaanuu noo yahay wasiiruu noo yahay oo gaaladu ay soo carbisay ay wadato yaanan yaanan yaanan u iilanin walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum naar kuwa dulmiga wada oo gaalada u adeegayo gacmaha gaalada ah oo dastuurka iyo qawaaniinta gaalada maarata yani fulinaya oo gadaal maarata yani laga soo riixayo daaha gadaalkiisa laga maamulaayo yaanan u iilanin haddaan u iilanno naarna ayaana taaba doonta adduunkana waa ku duloobaynaa aakharana dulkasi weyn iyo cadaab maarata yani aliimahoon loo dul qaada karin ayaan u soconnaa soo ma jeedi cizigeenna iyo karaamadeenna iyo sharafteenna waxay ku jirtaa diinteenna inaan maar ku cizowno ku karaamowno shal maalna daraad afghanistaana iska saartay maarata yani gaaladii kusoo duushay aad iyo aad horumarka maanta ay gaareen oo la taaba karo wax caqligaa ka weyn waxaad moodaaba dowlad konton sano soo jirta maxaa yeele aniga waxaan ogahan aaminsanahay dadka soomaaliya waa dad facaaliina lixdii bilood keliya ayaan dareenay isbeddel weyn in la sameeye hadday xorriyad ay helaan nabadna helaan waa dad shan daqiiqa wax bedeli karo wax qabsan kara waa dad afrika o dhan hadda ka tilmaaman soo ma jeedi laakiin waxaa lagu sallido hoggaan u ah dadaan aakhiran u ogolayn adduunyada u ogolayn magac qabiilna loogu soo dugaalayo ninkan waa ina hebel waa heer hebel mujed gaalkan cadu isma soo mutuxi karo waxyaalihii maraykanku uu ku fashilmay sagaashan iyo saddexdi waxaa kow ka ah maraykanku soomaaliya iskama soo hormarin waagaas isagoo mutuxanuu yimid soo jidadka xamar soo dhex istaagay wuxuu ogaaday fashilkiisii iyo khaladkiisii waxay noqotay marka in waraa isataano wax ka maamulo hadda oo isku soo aadiyo soomaali noocay rabaana ahaadaan annaga marka kuwii adan loogu soo gabaday kuwii annaga noogu soo gabaday kuwiyaa wiilasheen maarata yani loo yaqaanaa kuwiyaa maarata yani gaalada hor ordaaya mabaadiida gaaladay xambaarsan yihiin dhaqankii gaaladay way wataan yani waxaa in lagula baabiyo dalkeena lagu baabiyo dadkeena lagu baabiyo diinteena lagu baabiyo marka muhiimaddu waa inaan ashkhaastan fiirinin mabda la fiiriyo mabda haddaan haddaan mabda aan la fiirin ee shakhsigaana in hebela la fiiriyo waa waxa gaalka uu soo samaystay marka waxaad fulihee danta gaalku lahaa in hebelka aan fulin aad fiirinayso in hebelkan gaala meesha keensaday mabda aan la fiiriyo oon la fiirin shakhsigan aan la fiirin war shakhsigan waxaan ku daganaaba intaas wey shakhsigaa imaanaya waa loo sacabtuma yani mid kala imaanaya kan inta la naco mid kale haddana kiyaalo ninkan muxuu wataa kii hore muxuu uga bedel yahay mabdiisu muxuu yahay midna mar la dhiima midda kale waxaan rabaa inaan dadka dareensiiyo misaaloo kale qur'aan kariimka waxaa ku jirta oo ilahi subxaana watacaala uu ku qowlay nabiga waxaa leeyahy fa innahum laa yukadibuunaka walaakina adaalimiina biaayaati illahi yajxaduun adiga inaad nebi maxamed tahay oo maxamed alamiin maxamed saadiq ay ku yaqaaneen kuma beeninaya shaksigaa shaksiyadaada maaha maaha laakiin daalimiintu waxay beenahayeen diidan yihiin aayaadka ilaahay waxaa la diidan yahay shaksiyaad maaha hadda kuwa adiga kaa taga oo dhinacaas kala taga waa la soo dhoweeya haddii madaxooda lacag saareen lacagtaa laga qaaday wasiirahaba laga dhigaya madax maarata inay noqdaan so adigana waxaa la rabaa in gantaa lagula goobayo waxaa la diidaya waa mabaadida ad xibaarsanta waa aayaadka ilaahay qur'aanka karim war kitaabkana hala hirgeliyo soo ma jeedid war dastuur iyo qawaaniin iyo wadciya intaasaan kusoo noognee naga dhiga ma rabno aad iyo aad war kiristaan iyo maarata yani diin maarata yani gaalo ma rabno war ma intaas cadaawada waa kitaabkan qur-aanka kariimka iyo qawaaniinta wadciga oo dastuurka maarata yani gaalada usoo dhiibta nimankan waxaa laisku diideen waa intaas maadi aa lagu kala duwaya waxaan rabaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka muqdisho inaan u sheego horeyna xarakadu ay ugu celcelisay afhayeenadeeda u sheegeen mas-uuliyiinteeda ay sheegeen dhulka xamaroo la boobaayo oo danta guud oo caamkaada ummadda laheyd oo raaskambooni raas caseer ummadda joogta ka dhexeeyey oo dal mid jira dibad mid jira dalka jooga ka dhexeeya midka dhalan doona iyo midka hadda nool ka dhexeeya lama bixin karo kuwa hadda qaadanayana ma laha kan bixinayana malaha la isagana hari maayo nin walbow lacag ha iska gelin hadhow xoolaa iga gala hadhihin xarakadu go'aanay ka qaatay arrintaas waa cad yahay go'aankaas dhulkaas dhul caam oo ummadda ka dhexeeya waayo nin shaksi oo yeelanayaa ma jiro lacag ha iska gelinin xoolahaaga ha iska gelinin ha- ninka kaleyo uu ka gadanin waa xoola caam oo ummaddu ay leedahay xalaal ma aha hal taaka ninka dulmi ku qaata toddobada dhulaa qoorta loo gelaya oo nabi maxamed yiri calayhi salaatu wasalaam war xoolo dad ka dhexeeyan adiga keliga kuu xalaaloobi maayaane xoolahaaga ha iska gelin arrintaas cod dheer iyo cod gaaban intaba waa ku dhahayna waxaana u dhahaynaa inaan yacni eh, beritoole inaan inaan inaan xujo la helin dee iima sheegin ah soo ma jeed dalkan waa dalka aan rabno inaan cadowga ka qabanno gartay ilaahay idankii saacadeenna qatana arrintaas way suuroobi doontaa alla hadduu idmo soo ma jeed aad iyo aad beritoolen layma sheegin iyo waa ku qatalmay inaan la dhihin war cad soo maaha warkaas cadan rabaa reer muqdisho hoo sheego dadka masaakiinta oo ooynayana insha allahu ilaah idinkiisa dadkaas waa u hilinaa ilintana waa ka tirinaa ilaah idinkiisa insha allah inaan u hiilino waa ballan ilaahay inaan u hiilino garab istaagno min alaan yowmi macdu haddeer naftirkeeda waa garab istaageen insha allah hadda xaalalka aanu joogno naftirkeeda cid alaale ciddii garab istaag nooga baahan oo nimankaas inay iska dhiciso doonaysa aad iyo aad wallaahi waa garab istaageen insha allah waxaanu ku garab istaagaynaa ninka madluumka waa in loo gargaaro waa saas soo ma jeed ninka la dulminaayo oo la xaaqaayo sida qashin camal la xaaqaayo oo gurigiisa uu ku noolaa asagoo noloshiisa aan laga warqabin oo ay dhici karta xalay inay ilmihiisu qadeen inta lagu soo dheelmado baldoos la marinayo arrintaas damiirka iyo dadnimada iyo diinta waxay ogol yihiin maaha aad iyo aad soo ma jeedi waa inaan u helina xaq inoogu Aad leeyahay maxaa yeele waa walaalaheen muslimiina oo la dulminayo soo ma jeedi dadka marka ganacsataana yaan hadda la dhahay.
gadanin dadaa lacagtoodii la qaadanaya hadhow ku dhihi raba lacagaa iga gashay war lacagtaada iska gelin Mhm.
lacagtaada iska gelin waxaan waxaad leedahay maaha waxaad helaysana maahan ha dhacmin Mhm.
horena waa u sheegin hadeer waa sheegin nin shaksigu ma laha hantidan qaranka ummadda soomaaliyeed isuguma gadan karo aad iyo aad dadka soomaaliyada banaadir da- jooga intaasaan rabaa inaan maqashiiyo dhegahooda ku dhacdo oo nalooma sheegin berintayna inaan dhihin haddii ilaahay qadaro hamar waa la isugu imaan doonaae inaan lagu andacon warkaas ma baqlin insha allah war inaa gaarsiinaan kale kara dhegeystayaal ee, xalqadan insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa ee barnaamijka bodcastiga andalus qayb ka ahayd kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وارفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة